kulankan ay maanta magaalada kismaayo ku qabatay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa ku saabsan soo bandhigista iyo ka doodista hindisa sharciyeedka xadgudubyada ay haweenku la kulmaan kulanka oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay ururada haweenka jubbaland iyo dadka u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka waxaana muddada uu kulanku socdo looga doodayaa hindisa sharciyeedka xeerka kufsiga iyo tacadiyada ay dumarku la kulmaan wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwaqo mardeeq xaaji khaliifa oo kulanka daahfurtay ayaa faahfaahin dheer ka bixisay hindiso sharciyeedkani ay wasaaraddu soo bandhigtay iyo muhiimaddah ay leedahay in sharcigani la meel mariyo maanta hadda waxaan iskugu nimid waa aad u jeedaan tabeelaha xadgudubka ka dhanka ah ee jinsiga ee lagula kaco gabdhaha soomaaliyeed ayaanu muxuu ahaayo arinta sharcigii sameyntiisii waay qabyo qoraal waay sharcigan waa hindiso in badan la soo waday wax kasta ogaada oo aa la sameynayo sharci ahna waxaan diinta islaamka kasoo horjeedo o dhan ma keenayna meesha laakiin wixii diinta islaamka ay waafajinayso ayaan u keenaynaa meeshaan marka sidaa daraaddeed maadaama uu dhibaatadii badatay ee hadda kasii dareen dadka soomaaliyeed in ay gabdhihii soomaaliyeed si xun ugu xadgudbaan qaarkood intay kufsadaan weliba dilaan ay soo tuuraan qaarkood waxa wixii la rabde lagu sameeyo oo dadkii dhaqamo kala duwan ay yeesheen meelo badan ay tageen waxyaalo badan ay soo arkeen burburkii iyo dowladnimadii aan ka daahanay waxay keentay xumaan fara badan ay keentay in dadkii dhaqan aan aan lahaan jirin berigoor haddii gabar baa la kufsada la maqlana magaalo gudaheed waxba laguma kufsan jirine duurka wax labti lagu kufsadan baa la dhihi jiray gabar baa beri iyadoo geel wadda ama lo wadda la kufsada laakiin hadda waxaa la arkayaa in ay magaalooyinkii dhexdooda kusoo dhiirinayaan dadkii falalka xun qabee ani i think in waxaan malaynaa dad caafimaad qaba ay ahayn sidaa daraaddeed ba waxaanu annaga go-aansanay sharcigii tacadiga ka danka ah ee bini aadamka loo geysanayo fal kasta caruurta ha noqoto haweenka ha noqoto ragga xataa ha noqdaan wax kasta ha noqdo in muxuu ahayo aan soo bandhigno oon in badan kasoo shaqaynay waa qabyo qoraal waayo hadda sharcigaas oo ay khubro badan markii hore soo hindiseen oo diinta islaamka iyo khibrad u leh cilmiga kalomaadigaba kadibna ay looyaro fiiriyeen oo sanad iyo samtiin laba looyar oo shahaadooyin haystaan oo jubbaland ka shaqeeyo ama soomaaliyaba ka shaqeeyo oo looyaro waaweyn ah in ay arintan ay u fariisteen oo fiiriyeen oo sharciga yaqaano kadibna ay soo gudbiyeen dhanka kale wasiir qamar deeq ayaa sheegtay in sababta sharcigani ee hadda wasaaraddu u soo bandhigtay ay tahay in wadatashi la geliyo maadaama xeerku uu weli qabyo qoraal yahay oo waxna lagu dari karo waxna laga bedeli karo kadibna annaga hadda aan rabno inaan tala aan gelinoo la tashi la sameeyo dadka akhriyaan oo wixii ka qaldan intaanaan dowladda iyo baarlamaanka iyo aanaan u gudbinin ay dadweynaha ka ka doodaan wixii qaldanna bannaanka lasoo dhigo wixii saxsanna dee nalagu raaco oo aan fikraddiina iyo dhegaysano ilaa wixii wax lagu maamuli lahaa idinka waayo dowlad sideedaba dadka ay xukuntay wax uu samaynayso sharciga waa shacabka waay shacabkana intiinana ma tashiin marka sidaa daraaddeeda maanta halkan laiskugu yimid meelmarinta iyo dhaqangelinta xeerka kufsiga iyo tacadiyada haweenka ayaa amid muhiim u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dumarka oo muddooyinkii dambe ay soo badanayeen xadgudubyada lagula kaco